dhismaha wadada xiriirisa bardaale iyo baydhabo oo muddo socotay ayaa dhismaheeda maraya heer gebagaba ah waxaa iska kaashanaya maamulka degmada bardaale ee ganacsato iyo qeybaha kala duwan ee bulshada mid ka mida gaadiidleyda koonfur galbeed kana mid ah guddiga loo saaray dhismaha wadadan ayaa ka waramaya joognaa maanta eh, jiiradii bardaale waddada waxaan ka soo bilownay owdiinle waddada waxaan ka soo bilownay owdiinle ilaa waxaan geynay meesha la yidhaha qasax oomane hadda meeshaan dhexe oo bardaale oo gaadiidku ku baaba'ay ayaan maaragta ka shaqaynaynaa dhinacaas qasax oomane waa ka soo dhammaanay dhinaca eh, owdiinlena waa ka soo dhammaanay eh, dhinaca eh, aeroboortka oo berdaale ayaa ilaa labaatan baabuur noogu dhiman tahay oo saaka aan soo saaninnay ilaahay baa mahadda iska leh waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u mahadinaa guddoomiyaha degmada berdaale oo nagala shaqeeyey amnigeeda afar iyo labaatan saac nala taagan Eh, waa waxa aan uga barannay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen meel kasta oo baaya oo aan ka shaqaynayno oo degmadeeda iyo kulli guddoomiyaasheeda sida asigoo kale nabadda aan uga barannay ayay nabadda nagala shaqeeyeen cid oo shacab ah amba cid oo askari ah ee hal daqiiqo noo timid ma jirto nabaddaasaan ku shaqaynaynay waddadana dee waad aragteen inta kalena insha allahu tacaala waa dhammaystiraynaa meel kasta ee gaadiidka soomaaliyeed oo maaragtay eh, eh, eh, eh, eh, eh, ee dhibaato ku gaarayso inaan ka shaqayno ayaa go'aankaynu yahay afgooyan ka soo bilownay hadda ilaa qasaxo manan maraynaa waxaana tegi doonnaa insha allahu tacaalaa ilaa beled xaawo ayaan tegi doonnaa haddii alla idmo ee ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inay noo soo duceeyaan inay maaragtay muxuu ahaay ee arrinkaas khayriga ah oo aan wadno oon u taagannahay mar kasta inaan maaragtay ee, ee, in ilaahay subxaana wa tacaala ay nagu garab galo guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isxaaq caracse ayaa ugu baaqay bulshada in ay si wanaagsan uga qayb qaataan dhismaha wadadan weliba haddii mahad celiyaanay guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed mister gambo oon dhabar adeegi een sida jididku iyo baawartun gaadiidka soomaaliyeed imaarday in bad badqabsho iyo dhibaatada ka dhiyaasi in korseedahay guddoomi gambo ciidan mahadsantay gobolku oo baay shaqo badan oo ku qabati ilaahay ajarkoo sii dhammaan ganacsatada soomaaliyeed iyo hadhiibidi iyo dhibaatada iyo hormuudahayan muddatu mumbere ka jiraan jidkun iyo bustun iyo fadaayaan taasna ajarka ilaahay siin ku siya una ka maamul ahaan wali amaran gabna inan kasta oo walwada una kula shaqayna amniga iyo horumarka dalka khaasatan degmada bardaale hataan guddoomiyaha ku ahaa asxaabta saaxiibada ee dad saaxiibeena oo hogaamiyaha guddoomiyaha gaadiidka soomaaliyeed ee master gamba wal alla walaahi ninku baahdan aan la fududayni war sharuude iyo walaasna balki hirna shacabka iyo guud ahaan wali inka mahad naga haayaan dadaalka iyo iyo suubyahaan guud ahaan ganacsatada soomaaliyeedna wali een inka mahad nagaana dadaalka iyo suubyahaan guud ahaan ganacsatada soomaaliyeedna wali in sheegana in master gambalan waayeel ew kana dhabar adeegay gobolku si kastaba wadadan ayaa marka la soo gabagabeeyey waxa ay qayb ka noqon doontaa yaraynta shilalkii ka dhici jiray wadadan